sanadoogun deegaanada koonfur galbeed ee gaar ahaan magaalada baydhabo weliba ka badahayee xarumo walbarashada ku cusub magaaladaasi gaar ee macadyada lakabarada barashada shalgadiisan sida ardada magaalada baydhabo dhini walba markaasi ayaa lunkudhisa walbarashadii amaba maadooyinka shalgadiisana future professional college oo horeeya usambijari luuqado weliba caafimaadka iyo waliba laaku kordhiya qeybo kale oo cusub oo lakabarado doona kombyuterka taas oo lun argi iniyata tobaahyo qaban ardada dhikadaasa macadka future professional college xafladda furitaanka ayaa weliba ku qeyb galaya maamulka guud macadka macalimiin iyo anakumide ardada dhikadaasa macadka gaar ahaana qeybta kombyuterka maamulaha macadka future professional college yaa ku werbiya maadaama macadka la kordhi kombyuter iyo sidii unka baahnayana ardada dhikadaasa macadka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته maanta waa maalin farxad nin e waaye oo markaa wali insurugnaa dhammaan ardada iyo macalimiinta iyo maamulka dhammaan wali maanta insurugnaha munaasabadda xarag jarka oo lahaw kordhi future professional college oo lahaw kordhi meeleeraay yani computer science iyo lahaw kordhi insha allah hore wali iskuulku mbii jiraahin future professional college wali mbii jiraahin yani health education iyo iyo education horan bii jiri sida luqadaha iyo sidoo kale yani caafimaadka ayaa horan bii jiri laakiin maanta oo taariikhda eeda tomi afarta bilo lamaad labada kun iyo labaati afarta wali lahaw kordhiyihiin yani qeyb oo computer eh ama i t department iyo lahaw kordhi insha allah taasoonan aragnay bulsho weynta baydhabo ku nool iyo nawaaxishe ini iyo yani baahiyo unqoban iniyo baradan computer scienska insha allah marka wali rajayayhi biidn illah ini laku faa'iidaysan doono insha allahu tacaala marka biidn illah shukran jazakum allah